بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى fasalkii ugu dambeeyey kitaabka alkabaa'ir imaamu dahabi raximahullah oo uu ku khatimay kitaabkiisa markuu kabaa'irtii oo dhan sheegay toddobaatan iyo lix kabiiro markuu tiriyey ayuu wuxuu yidhi dikru fasli jaamicin lima yaxtamilu anahu min alkabaa'ir waxaan halkan ku sheegnay buu yihi ku sheegaynaa fasli macnaha ay baab kulminaya axaadiid fara badan oo ay suurtagal tahay waxa ay sheegayaan axaadiidtaasi inay kabaa'ir tahay laakiin aan la jasmin karin marka xaqiiqatan axaadiidta uu ku sheegay imaamu dahabi raximahullah fasalkan in badan oo kamida waa inoo soo hormartay oo in badan oo kamida waadix bay ku tahay inay kabiiro tahay oo waa laga fahmayaa in badan oo kamidana way caddahay inaysan kabaa'ir ahayn laakiin waa ixtiyaadan in la iska ilaaliyo arrinta noocaasa oo axaadiistaani ka hadlayaan ayuu inoogu xusuusiyey baabkan oo inoogu khulaasiyey axaadiistaas marka ayaan akriyeynaa oo waxa weeye caddayneynaa bal waxa ay ka hadlayaan iyo sida ay maaragtay umuuqato inay utaw sida loo tawjiihinayo haddaba marka waa taqriiban dhowr iyo afartan xadiid waayo waa soo khulaasaynayna qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yihi xadiidka ugu horeeya laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi laa yu'min ma rumaynayo ay iimaan kaamila waa kamaalu liimaan ee ma aha aslu liimaan laa yu'minu axadukum qofkiin ma rumaynayo oo iimaan kaamila laga heli mayo xataa yuxiba liakhiihi lmuslim ay xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi ay liakhiihi lmuslim maa shaygii yuxibu linafsihi naftiisa uu la jecel yahay xadiidkan waa muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa warinaya min xadiidi anas ibn malik radi allahu canhu haddaba xadiidkani arrinta uu ka hadlayo culummadu way caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen waa kamaalu liimaan walaysa min alkabaa'ir inaad qofka muslimkaa wixii aada naftaada la jeceshahay oo wanaaga aada la jeclaatid cumuuman waa loo baahan yaho waa islaamta waxa weeye aadaabta islaamiga wey dadka muslimiinta waa walaalo inama almu'minuuna ikhwa haddaba marka qofka walaalkaayo oo muslimkaa inaa wanaagga la jeclaatid waa la rabaa mafhuumka marka laga fahmayo waxa weeye mafhum mukhaalafa aada lana la necbaatid waxa xun oo dhibaatada ah aadan ku farxin walaalka hadday dhibaata gaarto walaalka hadduu wanaag helana muslimkaana aada ku faraxdid oo aada u ducaysid haddaba marka xadiidkani arrinta uu ka hadlayo waa kamaaluliimaan kabaa'irtana ka mid maaha oo waxa weye ma aha arrin kabaa'ir gaarsiinaysa qofkii wallahu aclam xadiidka ku xiga waxa uu yihi nebiga calayhi salaatu wassalaam laa yu'minu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa nafsihi wannaasi ajmaciin xadiidkanna waa xadiid muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo min xadiidi anasa wuxuu ina barayaa xubbiga nebiga la jeclaado waa min aliimaan oo in nebiga la jeclaado oo cid walba laga jeclaado waa fardu qof walba oo waaji qof walba oo muslimana waajib bay ku tahay haddaba markaa laa yuuminu axadukum qofkiin ma rumaynaya buu yihi nebigu ay kamaalu iimaan laga heli mayo xataa akuna ilaan anigu ahaado ilayhi axaba ilayhi min wal min ahlihi ilaa aan ahalkiisa oo dhan aniga u iga jeclaado xaaskiisii ilmihiisii dadkiisii wa waladihi carruurtiisii wa nafsihi iyo naftiisa wannaasi ajmaciin dadka oo dhan haddaba marka arrintan hadduu qofku nebiga uu jeclaado xaqiiqa weeye in xub kamaaluliimaan ay tahay oo lagu gaarayo waxa weeye shucabuliimaan weeye hadduu marka nebiga qofku necbaado xaqiiqa inuu kabaa'ir kabaa'ir ku dhacayo waayo sababto waxa weye qofka nebiga necbaaday waa qof aan diin ka tegey wey oo arrin aad iyo aad khatara ayuu ku dhacay xadiidka ku xigo wuxuu yihi wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga waxaa laga wariyey inuu yihi laa yu'minu axadukum xataa yakuna hawaahu tabacan lima ji'tu bih qofkiin iimaan saxiixa laga heli mayo ilaa ay noqoto hawaahu hawadiisa iyo waxa uu jecel yahay hawaahu waxa laga wada qofku wuxuu markaa jeclaanayo ou doonayo inuu sameeyo tabacan mid hawadiisu ay raacayso lima ji'tu bihi ay diintii laygu soo dejiyey ilaa hawadiisu ay raacdo oo uu saas noqdo qofka iimaan saxiixa laga helmeeyo xadiidkani waa xadiid daciifa imaam albaqawi ayaa ku keenay sharxu sunna ibn abi caasimna waa weriyey wa qaala sheikh albani raximah اllah isnaaduhu daciif min xadiidi cabdillahi bni camr ibn alcaas radi allahu canhuma haddaba xadiidkani waa xadiid daciifa oo waxa weeye maaragtay waxba ka qaadan mayno marka xadiidkan waa daciif laakiin min xaytu lmacnaa qofku inuu waxa weeye diinta raaco oo hawadiisa uuna raacin ayaa loo baahan yahay waayo sababtu waxa weye ilaahay wuu ka digay qofka hawadiisa raacaya afara'ayta man itakada ilaahaw hawaah buu yihi qofka hawadiisa diin ka dhigta oo ilaah ka dhigta oo iska raaca waa arrin khatara marka in diinta qofku uu raaco oo hawadiisu ay diinta raacdo aad iyo aad bay ufiican tahay xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min saddex jeer buu nebigu ku celceliyey wuxuu yihi marka man laa ya'manu jaar jaaruhu bawaa'iqah qofka aynan aamin ka noqon oo ka nabadgelin bawaa'iqahu xumaantiisa iyo dhibaatadiisa imaamu muslim baa weriya waana inoo soo hormaray waana xadiid saxiixa xadiidkan baab dhan oo ah ayuu ku ayaynu inoogu soo hormaray oo waxa weeye dadka jaarkaa in la dhibo qofka jaarka dhiba waa min alkabaa'ir oo xadiidkan way caddahay qofka aynan ka nabadgelin derisku inuu ku dhacayo kabiira min alkabaa'ir waana soo sharaxnay oo kabiiro dhan baan ku soo marnay xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi isagoo ka hadlaya alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi qofkii munkar arka munkar waxaa la yidhahdaa wax walba oo diinta islaamku markaa xaaraantinimaysay ama macsiya ama xumaan ah kulli oo diinta islaamka khilaafsan falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo qofkii arka man baa la yidhi cid walba qofku wuxuu doonaa ha ahaado ama madax ha noqdo ama yuu noqon qofkii arka baa la yidhi wax munkar ah falyugayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo ay waa haddii uu awoodo waa markuu awoodo oo mathalan qofkii amiirka ahaa oo waxa weeye ciidanka haystay oo awoodda haystay hadduu xumaan arko waa inuu gacantiisa ku dooriya ninkii gurigiisa mas-uulka ka ahaa hadduu arkay ilmihiisii reerkiisii oo xumaan samaynaya waa inuu gacanta ku dooriya ka qabtaa qof walba marka oo awood leh oo arrintaas awood u leh inuu gacanta ku dooriyo iyadoon dhibaata imaanaynin markaa waxa weeye gacanta inuu ku dooriyo wey fa in lam yastadic haddii uu gacantii awoodi waayo fa bilisaanihi carabkiisa ayuu ka hadlaya oo wuxuu leeyahay war ilaahay ka cabsada waxaana waa xumaane war waa macsi war ilaahay ha laga cabsado waxaan iska daaye war joojiya war wuu sheegaya isagoo daliishii iyo adiladii ku soo aroortay arrintaani inay munkar tahay caddaynaya ee aan jahli dadka waxa weeye maaragtay wax uga digaynin si cilmiya isagoo ugu sheegaya fain lam yastadic haddii uu awoodi waayo fain lam yastadic haddii uu awoodi waayo fa biqalbihi qalbigiisaa ka noco marka haddaad gacantii awoodi weyday oo carabkii ka hadli kari weyday oo markaad istiraahdaa carabkii ka hadashid amaa dhibaata kuu timaada oo ama lagu xiraa ama dhib laguu geystaa ama lagu dilaa fa biqalbihi qalbiga ayuu ka nacayaa qofkaasi wadhalika kaas oo qalbiga laga noco ayaa adcaful iimaani iimaankii ugu yaraa ah walaysa waraa'a dhalika xabbatu khardalin min aliimaan ayaa riwaayada dambe cadayn doonta haddaba marka xadiidkani waa xadiid saxiixa oo waxa weeye maaragtay waa imaamu muslim uu wariyey waana inoo soo horumaray min xadiidi abi saciid alkhudri oo baabka markaan ka hadlayna tarku lamri bilmacruuf wanahyi can lmunkar ayaa kusoo sharaxnay qofku inuu munkarka nahyiyo waa arrin waajiba haddii uu ka tago isagoo awoodi kara dembi buu ku dhacaya hadduu dembi ku dhacayna xaqiiqa markaa waxay imaanaysa inuu dee kabaa'ir uu noqonayo tarku lamri bilmacruuf wanahyi can lmunkar qofkii awooda marka wuxuu yihi imaam dahabi wa fi xadiithi wa fi xadiiثi limuslim muslim uu wariyey fi halma dadka dulmiga samaynaya ay alxukaam الظalma nimanka xukumka qabanaya oo dhaalimiinta oo dhibta ugeysanaya dadka ayaa laga hadlayay markaa oo aan xaqa dadka uxaqsooreynin oo jawrka samaynaya nebigu wuxuu yihi faman ruuxii jaahadahum biyadihi fahuwa mu'min qofkii la dagaalama oo waxa weeye ku jihaada oo gacantiisa ku dooriya ee hadduu awoodo oo waxa weye maaragtay qofkii dulmigaa samaynayey haddaad gacantaada wax kaga qaban kartid waxa weye qofkii waa mu'min ay kamil limaan waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mu'min waa qofkii carabkiisa ku dagaalama oo waxa weye carabka ka sheegana oo xaqii caddeeyana fahuwa mu'min waman jaahadahum biqalbihi qofkii labadaa hore inta awoodi waaye qalbigiisa ka naca oo qalbigiisa ka karaahsadana fahuwa mu'min walaysa ma ahaanin waraa'a dhalika intaa ka bacdi min aliimaani iimaan ma ahaanin xabbatu khardal waxa weeye waxa wax ugu yar oo waxa weeye aad u yar xataa qalbigiisa oo iimaana kuma jiro haddaba xadiidkana xadiid saxiixa oo imaamu muslim uu werinaya min xadiidi cabdullahi ibni mascuud wuxuu inoo caddaynayaa marka xadiidkan qofka muslimka oo waxa weeye qof dulmi samaynaya arkay oo dulmigii markaa gacantiisa ku doorin kara inay waajib tahay inuu gacantiisa ku dooriyo hadduu gacantii awoodi waayo inuu carabka ka hadlo hadduu carabka ka hadli waayo oo cabsado inuu qalbiga ka naco waayo qalbigaaga cidna ma xukumi kadho qalbigaaga adaa xukuma cid qalbigaaga xukumi karta oo waxa weeye qalbiga waxa kuugu jira ogaan karta oon ilaahay ahayn ma jiro sidaa daraaddeed marka qalbiga ayuu qofkii ka nacayaa oo ka karaahsanaya qaala alimaamu adahabi raximah allah wa fiihi daliilun ay xadiidkan xadiidkan iyo xadiid ka horreeyaba waxaa ku sugan calaa ana man lam yunkir almacaasi biqalbihi qofka aan macaasida iyo xumaanta iyo dulmiga qalbigiisa ka inkirin walaa yawaddu aan jeclaanin zawaalaha inay baaba'do fa inahu cadiimu liimaan nin iimaan haysta maaha qofkii xumaantii qofkii xumaan buu samaynaya gacantii kagama adnahiyin carabna kagama adnahiyin qalbigana kama adnicin waad isaga qoslaysaayoo waad la joogtaa oo waxa weeye xumaantii uu samaynayey ayuu agtaada ku samaynaya adna waad u qoslaysaa haddaba arrintaasi waa calaamad inaan meesha iimaan aadan ku haynin oo iimaankaagi daciif yahay mar haddaad xumaantaas qalbigaagu ka dhiidhihi waayey amaa man jaahada alqalba qofka qalbiga ka jihaada oo waxa weeye atawajuhu ila allah wuxuu yihi wa min jihaadi alqalbi qalbiga jihaadkiisu waxa weeye atawajuhu ila allahi tacaala biducaa ilahay inaad baridid weeye faman jaahadahum biqalbihi fahuwa mu'min ay macnaha waa inuu qofku ilaahay baryaa oo ilaahay baad xaggiisa u cararaysaa oo ilaahay baad baryaysaa an yamxaq albaatil baatilka inuu baabi'iyo tirtiro wa ahlahu iyo ahalkiisa wa an yuslixahum ama o an yuslixahum ama uu hagaajiyo oo waxa weeye dadkan xaqa waafajiyo haddaba marka arrintaasna waa waadix qofka atarku alamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar horaan usoo marnay inay tahay kabaa'ir xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yihi waqala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigaa saxaabadiisii markuu la dardaarmaya wuxuu ku yidhi inuu dulmi dhici doono buu u sheegay dhibaato dhici doonto markaasuu wuxuu yihi inahu yustacmalu calaykum umaraa waxaa madax idiin noqon doona niman madaxa oo waxa weeye amiire idiin noqon doona fatacrifuuna wa tunkiruun fatacrifuuna waxbaad garanaysaan ay samaynayaanoo wax wanaaga bay samaynayaan oo wax diintii ka mid a way samaynayaan ile qofkii waa muslimi salaaddii bay tukanayaan waxyaalo badan bay samaynayaan wa tunkiruuna waxyaalo badanna waad ku inkiraysaan oo xumaan badan oo ay samaynayaanna aan diintii ka mid ahaynna waad inkiri doontaan oo waxaad ohan doontaan waxaani waa munkar faman kariha qofkii karaahsada oo waxaa dhibsada oo karaahsada ay biqalbihi faqad beri'a waa beri noqday oo waxa weeye qofkaasi dembi dushiisa ma saara waayo sababtu isagu awoodiisii intii ay ahayd buu dadaalay marka axaadiistii hore xadiidkaana lagu fasirayaayo macnaha gacan wax kagama qaban karoo ninkii isagii baaba amiira nin amiira gacan waxba kagama qaban kartid oo askar iyo ciidan wata carabkaad ka hadlaysaa haddii carabkiina aad ka hadli kari weyday oo lafahaagii u cabsatay oo dhib kaaga imaanayso iyo mafsado markaa waxa weeye waxaad kuu furan inaad qalbiga ka nacdid xumaantaa haddaad qalbigii ka nacdid marka waad beri noqotay oo wax dembiya oo dushaada saaran ma jiraan waman ankara qofkii inkira faqad salima waa nabadgalay qofkii inkira oo xumaantii qofkii ka celiya madaxdii la hadlo yaraa war ilaahay ka cabsada war waxaana samaynina war rabbi ka cabsada oo diinta iyo xaqa u sheega waa nabadgalay walaakin kan hoogay waxa weeye man radiya wa taabaca qofkii ka raali noqda oo qalbigana kaga raali noqday wa taabaca jawaarixdana ku raacay xumaantii la sameynayo qofka la sameeyey kalena raali noqday waxa weeye qofkaa weye qofkaa halaagsamay qiila waxaa lagu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam afalaa nuqaatilahum miyaanu la dagaalamaynin dadka waxaa samaynaya oo madaxda ah qaala wuxuu yihi laa ha la dagaalinima waayo dagaalku mafsaduu keenayaa ilaa goormaan dagaalkooda sugaynaa maa aqaamuu fiikum asalaa inta ay salaada oogayaan dhexdiina rawaahu muslim haddaba xadiidkani tawjiih saxiixa buu ina siiyey waxaa dhacaysa in waxa weeye dadkii ay ay dha waxaa dhacaysa in dadkii madaxda ahaa ay dulmi sameeyaan dulmigaa marka markay sameeyaan iyo dhibaatadaa dadkii way qaybsamayaan dadkii waxay u qaybsamayaan qaar dulmigaa raalli ka noqda oo ku raaca oo la shaqeeya oo waxa weye hawshoodii la qabta oo dulmigii gacmaha kula jira waa wixii dulmiya iyo qaar markaa waxa weeye karaahsada oo aan ka shaqaynin oo waxa weeye arrintaas qalbigooda ka karaahsada iyo qaar waxa weeye carabkaba ka hadlo inkira xumaantii qofkii marka xumaantii inkiray ama carabka ka hadlay ama qalbiga ka inkiray qofkaasi waa nabadgalo wax dembiya male oo dushiisa dembi ma saara xaqiisiina waa gutay amaa qofka ku raaca oo qalbiga raalli kaga noqda kan halaagsamay waa kaa waa markay nimankii xukumka hayay ay dulmi samaynayaan amaa haddayna dulmi samaynaynin oo wanaag samaynayaan fa tacrifuuna weeye waa markaa waxa weye waa lala shaqaynaya oo wanaaggii baa lala qabanaya oo amarkoodaa la qaadanaya waa la raacaya amarkooda oo wixii wanaaga intayna macsi ku amrin wixii wanaaga oo ay ku amraan waa lala qabanaya marka dad badan baa isweydiin karaa arrintan saxaabadu nebiga weydiiyeen marka jawaabtii nebigaaba ina siiyey dad badan baa maanta daliil ka dhiganaya hadda madaxdii xumaan bay samaynayaane see loo adeecaya waxa weye waa in lala dagaalamaa weligoodba islaam ha ahaadeen waa munaafiqiin bay leeyihin waxaasoo dhan qaymo male waayo nebiga jawaabtiisa ayaa inagu filan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha la dagaalina maa aqaamuu fiikum as- inta ay tukanayeen intuu qofkii leeyahay salaadii waxa weeye waa calaamadihii lagu garanayo qofku inuu muslim yahay intuu marka qofka salaadii tukanayo oo qof islaama yahay oo waxa weye maaragtay uu daa'iratulislaam ku jiro dulmi kasta ha sameeye intuuna la imaanin kufran bawaaxan waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale xataa taraw kufran bawaaxan ilaa aad aragtaan kufri gaalnimo waadixa oo aan shaki ku jirin inta ka horaysa ma ku faragelinayno mana la dagaalamayno markay kufri la yimaadaanna ahlulxalli waalcaqdi bay u taallaa ee dad gaara iyo jamhadayn wax saxiixa ma aha waa waxayna kharibay inaynu waxa weeye kuna baaba'nay jamhadayntuna waxba ma keenayso in maalin walba waxa weeye la jamhadeeyo dhibaato la sameeyo dadka dhiigooda la daadiyo wax diinta islaamka ay ogoshahay ma aha haddaba marka arrintaasi qofka xumaanta ku raacay ninka dadka dalamada oo dulmiga samaynaya qofka xumaanta ku raacay inuu kabiira min alkabaa'ir ku dhacay waadix weeye wuxuu yihi xadiidka ku xiga waqad mara anabiyu sala allahu calayh wasalam biqabrayni nebiga ayaa laba qabri soo maray yucadabaani la cadaabayo faqaala wuxuu yihi inahumaa yucadabaani labadan qabri waa la cadaabaya ilahay baa u waxyooday wamaa yucadabaani fi kabiir wax weyna lagu cadaabi mayo ay macnaha bala inahu lakabiir buyi waa kabiira wey macnaha asalkiisa waa dembi weyn oo kabiire ah laakiin waa camal fudud oo ay ka tegi kareen way iska dayn kareen markay adduunyada joogeen iyaga wax culus kuma ahayn waayo culimadu saasay ku tawjiihiyeen ay macnaha qaarna waxay yidhahdeen culimadu ku tawjiihiyeen ay macnaha ma aha min akbari alkabaa'ir laakin kabi kabaa'irka ayuu ka mid yahay ay laysa wama yucadabaani fi kabiir ay ma aha min akbari alkabaa'ir ee kabaa'irtuu ka mid yahay ayay culamada qaar ku fasireen qaarna waxay yidhahdeen maya waxa weeye macnuhu kabiiro wuu yahay laakiin camal culus oo iyagu ay ka tegi waayi kareen ma aha waa waxay iska dayn kareen oo waxa weeye agtooda iyaga la fududaa oo aan kabiiro la ahayn balaa inahu la kabiir buyi nebigu wuxuu yidhi waa kabiiro ay xukumkeedu waa kabiiro ama axaduhuma fakana laa yastanzihu min laa yastatiru min bowlihi laa yastanzihuhu iskama ilaalin jirin oo iskama dhowri jirin min bowlihi kaadidiisa wa ama alaakharu kan kale fa kaana yamshi binnamiima namiimada ayuu u socon jiray labadan arrimoodba oo waxa weye waa min cadaabi alqabri labaduba marka inay kabiiro tahay horaan usoo marnay xadiidkuna horuu usoo sheegay shiiku oo waxa weye horu waa inoo soo hormaray marka labaduba waa kabiira weeye inuu qofku kaadidii isku haleeyo waayo sababtu waxa weeye kaadidii hadduu isku haleeyo waa najaasoobaya hadduu najaasoobeyna salaadiisii saxiix ma aha cibaadadii oo dhan baa khalal kaga jiraa marka waxa wuxuu ku dhacayaa kabiiro amaa namiimadu waaba kii ugu dambeeyey oo namiimadana waa soo marnay jaajuusnimadiina waa soo marnay waa kabiiro oo waxa weeye kabaa'irka waaweyn ayay ka mid w min xadiidi ibni cumar radi allahu canhu can nabiy sal slam qaala wuxuu yihi nebigu wuxuu yihi man acaana calaa khusuumatin qofkii ku caawiyo qof doodaya bigayri xaqin xaqdarro mid ku doodaya qofkii ku caawiya kaana fii sakad illah caradii ilaahay buu ku dhacaya oo ilahay baa u caroonaya xataa yanzica waynu soo marnay xadiidkan waa inoo soo hormaray oo waxa weye maaragtay waynu soo sheegnay oo xadiis saxiixana weeye qofka marka qof dulmi ku doodaya ku caawiya wuxuu noqonayaa isaguna dhaalim waayo sababtu waxa weeye isagii ayaa dulmi sameeyey hadduu marka qofku saa ku dhaco wuu la qabaa isaguna dulmigii xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi almakru walkhadiicatu fi nnaar almakru walkhadiica makriga iyo khadiicadu labaduba waa noocyo isku dhow oo waxa weeye macnaha inuu qofku hagardaameeyo qofkii oo khidaac ku sameeyo oo waxa weeye uu dhagar intuu u sameeyo dhibaato u geysto ay labaduba fi nnaar ay saaxibuhu fi nnaar saaxibuhumaa fi nnaar qofka dhagarta badan oo khiyaanada badan oo dadka dhibay oo khaldaya oo mashaakilka u geysanaya hagardaamaynaya waxa weeye wuxuu ku gelayaa camalka uu samaynayo fi nnaar isnaaduhu qawiy buu yihi xadiidku waa xadiid saxiixa oo waxa weye dabaraani baa warinaya fi lkabiir wsagiir ayaa ku warinaya sidoo kale min xadiidi qays ibn sacd radi allahu canhu wahuwa xadiidu صaxiix kama saxaxahu sheikh albani fi silsilati axadiis صaxiixa wa fi saxiix اljaamic الصagiir ayuu ku saxiixiyey imaamu dahabina wakaa yihi isnaaduhu qawiy marka waa xadiis saxiixa labadan camalba naar baa lagu gelaya camalka naarta lagu galana waa min alkabaa'ir marka way caddahay qofka dhagarta badan oo khiyaanada badan oo dadka dhibaya oo khadiicada ku samaynaya o hagardaamaynaya inuu gelayo naar ku gelayo arrintaas laa shakka mar hadduu naar ku galayna waa min alkabaa'ir xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yihi buu yihi lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacladay almuxallil kan wax taxliilinaya walmuxallala lahu kan loo xalaaleeyey waxa weeye ninka markuu naagtiisii furo oo saddexdii jeer oo ugu dambeysay saddex jeer uu furo ilahay wuxuu yidhi adalaaqu marataani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ninka hadduu xaaskiisa furo rajactu buu odhan karaa waa soo ceshan karaa intay ciddada ku jirto hadday ciddadii ka baxdana waa guursan karaa mar labaad hadduu furo intay ciddada ku jirto waa soo ceshan karaa hadday ka baxdana waa guursan karaa mar saddexaad hadduu furo khalaas ma soo ceshan karo ilaa ay nin kala guursato fa in طallaqahaa falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan gayra ayuu yihi ilaahay hadduu mar saddex jeer furay kuma noqon karo ilaa ay nin kala guursato oo ninkaa intay iskeed u guursato uu ninkaasi calafkoodu kala dhammaado ay iskood isku furaan ma haddana uu markaas kii hore arko iyadiyo garooba markaa hadday heshiiyaan waa guursan karaa mar saddexaad ama inuu qof waxa weye maxlalku marka waxa weeye ninkii saddexda jeer naagtiisii furay inuu intuu nin la soo heshiiyo yidhaahdo warniyow naagti inaan ku noqdaan rabaa imana banaana ii guurso dhowr beri hayso ama adugu waxa weye isa guursatid oo hal mar jimaac ugu tegtid ii fur markaa aan ana ku noqdee iyadiina ay saa raalli ku noqoto marka sidaa daraaddeed almuxallil waa kan wax xalaalaynayey nebigu wuxuu ku tilmaamay attaysu lmustacaar ordiga lasoo kiraystay lasoo qaat lasoo caariyeystay waxa weeye attays waa orgiga caariyeyntuna waxa weye reer baadiyaha markii ariga reerku aynan orgigii ariga rimin lahaa haysan reer kale orgi ka soo kaxaystaanoo ariga lagu daraa markaasuu orgigaasi arigii u tegaya arigii buu fuulayaa arigii baa rimaya oo xilligii roobka iyo doo barwaaqada ahayd in arigii dhalaa la rabaa haddaba geelana waa loo xoolaa dhan waa loo isticmaalaa haddaba ninkaasi wuxuu la mid yahay orgi lasoo caariyeystay oo wax qaymo ah oo uu leeyahay ma jirto nikaaxna ma aha wixiisu isaguna waa zaani iyada haddii uu tagana waa zaaniyad kan kula heshiiyeyna waa daalim kulligoodna nacladii baa ku dhacaysa marka nebigu wuxuu yidhi lacana allahu almuxallila kan wax taxliilinaya oo maxlalka samaynaya waalmuxallala lahu iyo kan loo xalaalaynayo iyo iyadaba waa ku dhacaya marka culummadu waxay yidhaahdeen markay xadiidkaa sharaxayaan waa xadiis saxiixa oo abu daawud iyo kulli waa warinaya waa xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey fi silsilada axaadiis saxiixa iyo saxiix aljaamic iyo maaragtay sunan abi daawud iyo xadiidku waa saxiix waxay yidhahdeen marka culummadu markay arrintaa ka hadlayaan oo caddaynayaan hadday dhacdo hadday dhacdo ninkaasi arrintaasi hadday dhacdo kan uu xalaaleeyey iyo kan wax loo xalaaleeyey tasxiixa xadiidka waxbaan ka khalday waxa weeye xadiidka fi irwaaء اqaliil buu ku saxiixiyey sheikh albani raximahullah iyo fi صaxiix اjaamic الsagiir waana inoo soo hormaray oo horaa usoo sheegnay xadiidka soo socdaan ku qalda waxa marka culimmadu waxay yidhahdeen qofkaasi haddii uu xalaaleeyo arrintaas sameeyo horta xalaal ma noqonaysa naagti oo waxay yidhahdeen culimmadu saddexdooduba arrintaa ku heshiiyey dee labadaana zinay ku dhaceen ninkaan iyo naagtan hadday isku tagaan waa zaaniyaal oo zinay ku dhaceen zinana wax kuma xalaal noqoto ee guur saxiixa baa la rabaa weliba waxaa loo sii shardiyaa guurka saxiixa markii caqdigii dhaco jimaacna inuu dhaco oo labadii qof ay jimaac isugu tagaan oo nebigaa yidhi calayhi salatu salaam naag u timid oo doonaysa inay ninkii de ninkeedii hore ku noqoto oo ninkii dambe ay guursatay ka eed sheegatay nebigu wuxuu yidhi xataa yaduuqi xataa taduuqa cusaylatahu wa yaduuqa cusaylataka ilaa ay macnaha kinaaya can jimaac u ahayd ilaa jimaacii aad samaysaan waxa weye xalaal ma noqonaysa haddaba markaa waxay yidhahdeen culummadu hadday saddexdooduba ku heshiiyaanna waa dhaalimiin labadaanna hadday isku tagaan zinay ku dhaceen guurkooduna xalaal ma aha kii horena xalaal uma noqonayso kulli waa bakti iyo xaaraam oo wax saxiixa ma aha markaa waa in la iska ilaaliya arrintaana waa min alkabaa'ir waana soo marnay wa canhu can inabiy sal ly slm nabiga waxaa laga wariyey qaala inuu yihi man khababa man khababa ala cala mri'in zawjatahu aw mamluukahu falaysa mina man khababa khabiga waxa weeye ay khadacahu wa afsadahu waxaa laga wadaa qofka qof kale reerkiisii ka fasahaadiya ay zanaa biha intuu ka zinaysto oo waxa weeye uu zino baro oo qofkii uu xumaan baro ama akhlaaqdee akhlaaqdii ka hadleeyo reerkii uu ka fasahaadiyo ama addoon waxaasoo dhan waxa weeye waa min alkabaa'ir marka waxay yidhahan culamadu waxaa laga wadaa ay zanaa biha amase ku booriya in ay dalaaq ka dalbato ninkeedii matala naag nin qabo intuu la hadlo oo yidhahda anaa ku guursan doonee iska fur ninkan oo waxa weye ama xumaan uu baro oo waxa weeye zine iyo xumaan baro oo ninkaa reerkiisii uu ka fasahaadiyo ninkaasi wuxuu ku ma naga mid maaha buu yihi nebigu ay laysa calaa dariiqatina walaysa calaa manhajina aadaabtii islaamka wuu khilaafay nagana mid ma aha xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo waxaa warinaya imaamu abu daawuud min xadiidi abu hurayra sheekha albanina silsilati axaadiis saxiixa iyo fi saxiix iljaamic ayuu ku saxiixiyey marka laysa minadaasi waa noqon kartaa inay kabiiro tahay oo waa wax dhici kara inay tahay kabaa'ir ahayna laakiin haddii uuba horta zine ku rido xaqiiqa inuu markaa kb kabaa'ir ku dhacay oo waxawey ninkaan fasahaadka uu la yimid dee waxa weye waa dhibaato weyn oo markaa inuu dembi weyn oo kabiiraha ku dhacayo laa shaka markaa wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiidkanna waa inoo soo hormaray alcayu waalxayaau alciyuna waa dhahan alxayu waa qilat lkalaam waalxayaau waa xishoodka shucbataani min aliimaan iimaanka laba laamood oo kamida weeye ay laba shucabuliimaankaa weeye walbadaau waljafaau badaagu waxa weeye waa kalaamka xun alfuxshu fi lkalaam waa inoo soo hormara waljafaau ad adayga kii hore wuxuu ahaa walbayaanu waljafaau shucbataani min annifaaq labadaasina waa laba qaybood oo waxa weeye nifaaqa ka mida marka labada horena waa min aliimaan labada dambena waa min alkabaa'ir waayo hadalka xun oo waxa weeye aada iyo aada u xun kabiira ayuu noqonaya jafaaf jafaafguna waxa weeye waa ad adayga marka hadduu qofkii aad adkaado jafaaf noqdo xumaan ku darsado ama ficil ficilka xunba lagu fasiro jafaaga de markaa waa khatar laakiin hadduu siisa iskaga aad adag yahay laakiin uunan cidna wax u dhimin dee markaa ma noqonayso kabiira laakin waa akhlaaq xun waa xadiis saxiixa oo fi saxiix iljaamic asakiir iyo saxiix tirmidi ayuu ku saxiixiyey sheekh albani waana inoo soo hormaro waa soo sharxan wa qaala nabiyu sala la alay slam nabigu xadiis kale wuxuu ku yihi alxayaau min aliimaan xishoodku iimaankuu ka mid yahay waliimaanu fi ljanna iimaankana jannadaa lagu galaa waalbadaau min ani min aljafaa badaaga waa ereyga xun afxumada jafaaguu ka mid yahay waaljafaau fi nnaar ad adaygana iyo qalafsanaantana naar baa lagu galaa rawaahu hushaym can mansuur buu yihi ibn zadan can اlxasan can abi bakra wuxuu yihi w rawaahu maxamed ibn camr ibn abi salma can abi hurayra wa kilaahuma صaxiix xadiidku laba sanad buu leeyahay sida uu caddeeyey imaamu dahabi raximah اllah labadiisa sanadna wuxuu yihi labaduba waa صaxiix waana صaxiix oo imaamu tirmidi iyo imaamu axmed ayaa werinaya min xadiisi abi hurayra waana xadiis صaxiixa sida sheikh albani ku cadeeyey fi silsilati axaadiis صaxiixa wa fi صaxiixi اljaamic الصagiir way xadiiska hore kalu la macnaya marka wa qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam man maata walaysa calayhi imaamu jamaacatin qofkii dhinta oo aan markaa imaam lahayn ay macnaha beeca kula jirin imaam imaamka waxaa laga wadaa xaakimka fa ina mawtatahu mawtatun jaahiliya waxa uu dhintay dhimasho jaahiliye ah ay macnaha arrin xun buu ku dhintay oo dhaqankii islaamka iyo diinta islaamkuu khilaafay xadiidku waa xadiid xasana wa صaxaxahu bacd alculamaa imaamu axmed baa werinaya iyo xaakim wa صaxaxahu alxaakim wawafaqahu dahabi laakiin xasan buu ka dhigay sheikh albani raximah اllah xasan buu ka dhigay fi takriij sunna ibn abi caasim marka wuxuu ina baraya xadiidku arrintan qofka islaamka waxaa la rabaa inuu daa'iman mar walba uu beeco kula jiro imaam sharciya beecada marka waxaa lala geli karaa imaam sharciya ay xaakim sharciya oo dadku doorteen oo si saxa oo loo doortay ayaa maaragtay lala gelayaa beecadii beecaduna macnaheedu waxa weye waa ballan in lala galo oo waxa weye maaragtay la adeecayo hadduu qofku marka intuu ka dhex baxo oo imaamkii caasiyo oo uu banaanka u baxo oo beecadii uu tuuro uu dhinto mayta jaahiliyuu dhimanaya amaa haddaan imaam jirin oo cid markaa beeco lala galaa ay jirin ma aha macnaha xadiidkaani ka hadlayo axaadiid kalaa caddaysay nebigu markuu caddeeyey oo yihi ummaddaana waa iskhilaafi doonaan firaq badan bay noqon doonaan oo aada iyo aada toddobaatan iyo saddex baa loo kala bixi doonaa xadiidkii xudayfa nebigu xudayfa wuxuu yidhi haddii rasuulka ilaahay ow ayna jirin imaam beeco lala galo oo iyo cid la adeeco maxaan samaynaynaa nebigu wuxuu yidhi factazil tilka alfiraqa kullaha iyaga oo dhan firaqdaa faraha badan kulli banaanka ka mar oo waxa weye haddaad awoodid keligaa waxa weye markaa diintaada iyo cibaadadaada wado waxa keligaa banaan u bax oo midna ha ka mid noqonin marka sidaa daraaddeed dadka maanta u deliishada jamaacaadka iyo xisbiyada jira xadiidkaana deliishadaan hada khada ma deliishan karaan xadiidkaani wuxuu ka hadlayaa imaamu jamaaca ay jamaacatu lmuslimiin ee koox yara oo waxa weeye gaara oo waxa weye gaar iskula baxday ma aha waxa laga hadlaya yaan lagugu khaldin marka akhi fillah wa qaala sulaymaan ibn muusa wuxuu yihi anba'ana waqaas ibn rabiica can lmusawad can mastuur ayaa wuxuu yihi buu yihi ibn shudaad ayaa wuxuu ka warinayaa waa sanadka intaas oo dhan qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yihi man akala qofkii cuna bimuslimin qof muslima aklatan ku cuna cunto macnaha qofkii baa la cunayaa maaha man akala bimuslimin aklatan macnaha qofkii qof muslima intuu ama jaasuuso ama wax ka sheego ku cuna markaa bisababihi sababtiisa ku cuna wax ku cuna ama xanta markaa ama kasab ku samaysto oo lacag ku qaato sida jaajuusiinta oo kale ee yaktasibu bidami muslim qof muslima dhiiggiisa qofkii ku cuna wax ku cuna ama ha jaajuuso ama wax ka sheego ama sirkiisa arrimahaas oo dhan adcamahu llahu ilaahay wuxuu ku wuxuu siinayaa oo cunto cunto uga dhigayaa bihaa ay bisababihaa sababtii arrintaa uu xoolihii uu ku qaatay aklatan min naar min naarin yowma alqiyaama naarta ayaa aakhiro la cunsiinaya oo waxaa looga goynayaa xoolihii uu qofkaa ku cunay wixii uu qofkaa sababtiisa ku helay jaajuusnimadiisii isagana naar baa aakhiro loogu abaalgudayaa oo naar ayaa la cunsiinaya ay macnaha naar baa lagu cadaabaya wey wuxuu yihi midda kale waman aqaama bimuslimin maqaama sumcatin aqaamahu allahu yowma alqiyaama maqaama sumcat maqaama riyaa'in wa sumca qofkii dadka istustusa ay macnaha qof muslima qofkii ku jeejeesa isagoo dad istustusaya oo saas u sameeya riyaa isagana maalinta qiyaamaha ayaa sidoo kale lagu ciqaabaya oo waxa weye arrintii oo kale laga goynaya waman iktasaa bimuslimin thawban qofkii qof muslima mara ku qaata ay macnaha ku hela sababtaas uu u jaajuusay ama dhib ugu geystay mara ku hela kasaahu allahu thawban maalinta qiyaamaha ayaa ilaahay huwinayaa thawban min naari yowma alqiyaama isagana sidoo kale ayaa loogu lagu ciqaabaya saxaaxu alxaakim ayuu yihi imaamu dahabi xadiidka markuu sheegay wuxuu yihi imaamu xaakim ayaa xadiid ka saxiixiyey xadiidku waa xadiid saxiixa imaamu daawud abu daawuud iyo axmed iyo xaakim baa werinaya wa huwa xadiidun saxiix kama qaala asheikh albani raximah llah fi silsilati axaadiis saxiixa haddaba marka xadiidkani jaajuusnimaduu ka hadlaya iyo riyaaga iyo waxyaalaha lamida marka riyaagu inuu yahay kabaa'ir waa soo marnay jaajuusnimadiina waa soo marnay kulli marka aklu amwaali nnaasi bilbatil waxaan ka wada waxaan ka hadlayaa kiibada waa soo marnay waxaasoo dhan marka waa min alkabaa'ir oo waxaaba fiicnayd xadiidka inuu ku keeno baabkii waxa weye ugu dambeeyey oo manjasa almuslimiin kaasaa ku habbooneed inuu halkaa xadiidkan dhigo imaamu dahabi raximahullah wa qaala wuxuu yihi can ibni cumar radia allahu canhuma can inabiy sal slam qaala wuxuu yihi man xaalat shafaacatuhu duna xaddin min xuduud illah faqad daada allaha fi amrihi man xaalat qofkay kala dhex gasho shafaacatuhu ergadiisii shafaacadu waa ergegeyn weeye waa inaad qof dhibaataysan erge u samaysid oo waxa weye aada qofkii dhiba arrintaasi kaga xirayd aada kala hadashid ayaa la yaha shafaaca marka qofkii shafaaco qaada marka waxyaalaha mubaaxa aha loo shafaaco qaadaaye xuduudda ilaahay lama ogola in la shafaaco qaado oo waxa weeye laga qofkii ha laga baajiyo xuduud inaad xaakimka ugu tegtid oo xaakimkii baryo tiraad hebel ha laga baajiyo xuduudda ma banaana mar hadday xaakimkii gaadho man xaalat qofkay kala dhex gasho shafaacatuhu shafaacadiisii duuna xaddin min xuduud illah qofkii xuduud ilaahay uu dhigay shafaacadiisii ay intay kala dhex gasho iyo xadkii laga oofin lahaa markaa la baajiyo faqad daada faqad daada allah biamr ilahay buu qofkaasi ka hor yimid amarkiisii mar hadduu marka amarkii ilaahay ka hor yimid oo waxa weeye diddi ku noqday ka soo hor istaagay oo xukumkii ilaahay inuu baajiyo isku dayey qofkaasi wuxuu noqday marka qof dembi weyn la yimid waayo ilaahay baa u caroonaya haddii ilahay u caroodana hadda waxaa lagu gelayaa naar walciyaadu billah waana wixii nebigu ka xanaaqay horta xadiidku waa saxiix imaamu abu daawuud baa werinaya iyo imaamu axmed waana xadiid saxiixa sida sheikh albani ku caddeeyey fi irwaa'i alqaliil nebigana calayhi salaatu wassalaam waxaa dhacday xilligiisii gabar baa waxadday reer markaas dadkoodii iyo qurayshtii yaa tashaday waxa la yidhi war gabadhan gacanta yaan la goyno maxaan ku samaynaa aynu nebiga barin oo la hadalno oo yaynu u dirnaa haddee inaga yeeli maye usaame aynu u dirno usaamuu jecel yahay usaama marka markay la hadleen oo u direen nebigu waa xanaaqay atashfacu xaddan min xuduud illahi b ma waxaad ka shafaaca qaadaysaa xad ilaahay uu dhigay aad bu u xanaaqay markaasuu nebigu wuxuu yihi law sariqat faatima ay faatima binti rasuulillah hadday faadimo xataa waxado laqadactu yadaha gacanteedaan goyn lah adna waxaad ka hadlaysaa cid kale iyo inaa loo shafaaco qaado qof dembi galay ma banaana marka wax banaan ma ah waxyaalaha mubaaxaha dadka loo shafaaco qaadi karaa amaa wax aan xuduud ah oo qofkii matalan zinaystay ama waxaday in loo shafaaco qaado la yidhaaha laga baajiyo xadka wax banaan ma ah qofka ku dhacana dee carada ilahay buu kasbanaya waa arrin khatara wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi ina arajula layatakallamu bilkelima ninkii wuxuu ku hadlayaa kelimad buu ku hadlayaa min sakad illaahi caro ilaahay ah ilaahay ka caroonayo macnaha kelimad xun buu ku hadlayaa markaasaa ilaahay u caroonaya laa yulqii lahaa baalan markaa uunan isagu moodaynin inay kelmaddaani tahay kelmad ilaahay ka caroonayo uu iska dhahayo danba uusan ka gelaynin yahwi biha fi jahannam naar buu markaa kelimaddaa sababteedii buu naar ku hoobanaya rawaahu lbukhaariy laakin waa muttafaqu caleyh xadis bukhaari iyo muslimba waa weriyeen min xadiidi abu hurayra haddaba marka arrintaana waxay kutusaysaa xadiidka soo socdana ayaa sii waadixinaya bal aynu ku darna isagana wa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yihi ina arajula ninkii wuxuu ku hadlayaa layatakallamu bilkelima kelimad buu ku hadlaya min ridwaan illaahi ilaahay raalli gelinaysa oo waxyaalaha ilaahay raalliga ka yaha ka mid a maa yadunnu uma uu malaynay uma malaynayo an tabluqa inay gaarto maa balagat inay gaarayso kelimadda uu ka hadlay uma uu malaynayn inay gaarayso waxa weeye heerka ay gaadhay ee macnaha nicamka iyo wanaagga uu ka helay oo ilaahay uu siinayo ma uu filanayo wuxuu kelimad wanaagsan inay tahay buu garanayay laakiin ilaa heerkaasay gaaraysaa isma lahayn yaktubu yaktubu allahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi ilaa yowmi alqiyaama ilaahay baa raalli ahaanshihiisa u qorayo ka raalli noqonaya ilaa qiyaami asaaca mar haddii raalli ahaansho qofkii loo qorayna waa min ahli ljanna oo jannu ku gelaya haye ka soo horjeedka haddana cagsigeedii ninkaasi jannu ku galay kelimadii wanaagsanayd oo ku hadlay ilaahayna waafajiyo wa ina arajula layatakallamu bilkelima min sakad illaah ninkii wuxuu ku hadlayaa kelimad buu ku hadlayaa qofku min sakad illah rag iyo dumarba waa isku mid eh ilaahay ka caraysiinaysa maa kaana yadunnu an tabluqa maa balagat isna waa sidii oo kale isma uu lahayn kelimaddu heerkaasay gaaraysaa yaktubu allahu lahu biha sakadahu ilaahay baa wuxuu u qorayaa caradiisa inuu ilaahay u caraysan yahay ilaa yowmi yalqaah ilaa qiyaama asaaca ilaa maalinta uu la kulmayo caro ilaahay baa u qoran qofka mar hadduu ilaahay u caroodayna hadda waxau ku gelayaa naar oo qof ilaahay u carooday waa waciid shadiida xadiidka waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi baa werinaya iyo ibnu maaja iyo axmed min xadiidi bilaal ibn alxaarif radia allahu canhu wahuwa xadiidu صaxiix kama qaala asheikh alalbani raximah اllah fi silsilati axaadiis صaxiixa wa fi صaxiix اljaamic اsagiir ayuu ku saxiixiyey haddaba marka wuxuu xadiidkana inoo caddeeyey qofku hadalka in waxa weeye ama hadalka aa ku hadlaysa naar baa ku tegaysaa ama jannaa ku tegaysaa qofkii ilaahay marka waafajiyo wanaaga oo xaqa ku hadla jannuu ku tegaya qofkii xumaan ku hadla oo waxa weeye wanaaggii waxaan ahayn ku hadlay xumaan ku hadlayna hadda naar buu ku tegaya walciyaadu billah allihii subxaana qaadirkaa markaa hayna waafajiyo inaynu mar walba kalaamka wanaagsan ku hadalno kalaamka xumaantaana iska ilaalino oo aad iyo aada uga digtoonaano rabbigii subxaana qaadirka ahaa inaan laga baryo wey mar walba la weydiisto marka way caddahay hadduu qofku mar ilaahay u carooday ee kabiiruu ku dhacay oo ilaahay wixii kabiiraa ayuu kugu caroonaya wax aan dembi ahayn haddii aad samaysid ilaahay ma kuu caroonayo marka kelimad xun haddaad ku hadashid ama kufri ha noqoto ama munaafiqnimo ama shirki ilahay waa kuu caroonaya waaya xadiidka ku xiga wuxuu yihi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam qaala imaamu dahabi wa can burayda radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam laa taquluu lilmunaafiqi sayidun ha oranina laa taquluu ha dhihinina lilmunaafiqi qofka munaafiqa sayidun sayid ha dhihinina sayidku waa qofka odaga oo la ixtiraamayo ay macnaha la ixtiraamayo oo soomaalidu ba waa isticmaashaa masalan qofka ixtiraamayaan soomaalidu adeer iyay dhahaa marka qofka ixtiraamayaan bay carabtu yidhahdaan yaa sayidi fa inahu in yaku sayidan haddii uu yahay sayidkiinii oo sayid idiin noqdo oo aad sayid ka dhigateen faqad askadtum lakum rabaku rabbakum rabbigiin ayaad carogeliseen caza wajal haddaad munaafiq sayid ka dhigataan oo qofkii munaafiqa ahaa aad sayid ka dhigataan oo sayid idiin noqdo waxaad carogeliseen allihii subxaana qaadirka waayo sababta waxa weeye ilaahaygi subxaana qaadirkaa munaafiq ma jecla maadaama marka ilaahay uu munaafiqi u carooday ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar mar haddii munaafiqii ilaahay u carooday hadhihin marka adigu qofkii munaafiq ahaa oo calaamadihii nifaaqa laga helay hadhihin yaa sayidi hadhihin carabta dhaqankooda waa cajiib weeye mid maarka gaal buu odhanaya yaa sayidi waa arrin aad iyo aad u khaldan qof munaafiqa ama gaala inaad tiraahd yaa sayidi wax bannaan ma aha marka xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo waxa weeye imaamu abu daawud iyaa werinaya iyo maaragtay imaamu axmed iyo xaakim wahuwa xadiidun saxiix sheekh albanina waa saxiixiyey fi silsilati axaadiis saxiixa wa fi saxiix aljaamic asagiir haddaba ma banaana marka waxay cala ilaahay gelinaya marka munaafiqii laba nooc weeye nifaaq lictiqaad oo gaalnimo ah oo qofkii hadday caddaato inuu munaafiqun ictiqaad yahay sida cabdullahi ibn ubay ibn salol oo kale iyo oo gaalnimo qarsanayo kaasi waaba arrintiisu waa khatar wey haddii laakiin calaamadihii camalu lmunaafiqiin laga helay isagana lala ixtiraami la odhan mayo sayidii la odhan mayo ay macnaha hadduu beenlow yahay hadduu waxa weeye camal ballangoyntii diintii islaamka ku cayaarayo uu qof xun yahay waxba markaa ha ka dhiganin nin madaxa oo wanaagsan ha ka dhiganin oo aad markaa dabageshid wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam aayat lmunaafiqi halaath aayadaha lagu garto calaamadaha lagu garto munaafiqa waa saddex axaadiista kale waxay leeyihiin arbac afar idaa xaddata kadeb haddii uu sheekeeyo been buu sheega wa idaa wacada akhlafa haddii uu ballan qaadana waa jebiya wa ida tumina khaan haddii la aaminana waa khayaama xadiidka kale afarta calaamada kale afraad waxay ahayd waa muttafaqun caleyh wa idaa khaasama fajar haddii uu doodana faajirnimo ayuu sameeyaa iyo dulmi wuxuu yihi imaamu dahabi marka raximah اllah faama alkadibu wاlkhiyaana faqad mara waa inoo soo martay kadibka beenta iyo khiyaanada inay yihiin waxa weeye maaragtay kabaa'ir inay yihiin waa inoo soo martay wa ama khalfu lwacdi inuu qofku ballanta buriyo oo ballantii uu ka baxo fa huwa almaqsuudu hunaa bidikri halkan xadiidka waxaan ugu sheegnay waa lafdigan idaa wacada akhlafa marka wuxuu halkaan inoogu caddaynaya imaamu dahabi beenta idaa xadatha kadab waa kabiira waa la ogyaata wa idaa tumina khan iyadana waa kabiira khayaana iyo kadib waa min alkabaa'ir laakiin idaa wacada akhlafa haddii uu ballan qaado ballantii buu jebiyaa ma kabiira mise kabiira ma aha ayuu halkaan u keenay xadiidka wuxuu yihi marka waqad qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi wa minhum man caahada allaha munaafiqiinta way kusoo degtaa la yidhi aayadda wa minhum man caahada allaha lain aataana min fadlihi lanasadaqana walanakunana min alsaalixiin waxaa ka mid a dadkii mid ilaahay ballan la gelaya oo odhanaya haddii ilaahay uuna siiyo wanaaggiisa iyo fadligiisa xoolo iyo wanaag waan sadaqaysanayna oo sadaqaan bixinaynaa oo waxa weye waxaan noqonaynaa dadka saalixiintaan ka mid noqonaynaa falamaa aataahum min fadlihi bakiluu bi markii ilaahay uu siiye xoolihii iyo deeqdii way bakayleen watawallow an watawallow waana jeensadeen wa hum mucriduun iyaga oo waxa weeye ka jeensanaya xaqii oo ka dhabar jeedinaya fa acqabahum ilaahay wuxuu ku ciqaabay nifaaqan munaafiqnimo fii quluubihim quluubtooda ilaa yowmi yalqaahu ilaa yowmi yalqawnahu ilaa maalinta ay la kulmayan ee yowma alqiyaama sababtu maxay tahay loogu ciqaabay bima akhlafuu bima akhlafu allah ay sababtu waxa weeye bisababi ma akhlafu llah ballantii ay ilaahay la galeen bay ka baxeen bima akhlafu llaha sababtii ay ka baxeen oo buriyeen maa wacaduuhu wixii ay ilaahay ballan kula galeen iyo wa bimas kaanuu yakdibuun iyo sababta kale oo ah beentii ay sheegi jireen oo xaqi ilaahayna ay beeniyeen beenlooyaana noqdeen haddaba markaa wacdigii iyo ballanta la galo oo laga baxana waa min alkabaa'ir oo wax bannaan ma aha waayo sababtu waxa weeye qofkii ballantii lala galay oo uu ballan qaaday weliba haddii ilaahay lagugu sii aaminana waa ka sii daranta oo waxa weeye ballan inta lagula galo ilaahay lagugu sii aaminana waa ka sii daran tahay oo waxa weeye aada ballan ilaahay qaadid haddaba markaa kulligeen ballan baynu gallay in ilaahay la caabudo in nebiga la raaco in diinta lagu dhaqmo qofkii marka ka baxa oo arrimaha bannaanka ka mara wuxuu ku dhacayaa markaa waxa weeye maaragtay waciid shadiida marka qof walba waa inuu iska ilaaliyo oo aad iyo aad uga digtoonaado ayaa la rabaa wa can zayd ibni arqam radia allahu canhu marfuucan nebigu wuxuu yihi buu yidhi calayhi salatu salaam man lam ya'kud min shaaribihi falaysa mina saxaxahu tirmidi wagayruhu xadiidkani horta waa xadiid saxiixa imaamu tirmidi baa werinaya iyo imaamu nasaa-i iyo axmed waana xadiid saxiixa sida sheikh albani ku caddeeyey fi saxiix iljamic sagiir muxuu ka hadlaya marka xadiidku man lam ya'kud shaaribahu qofkaan shaaribada jarin waa ragguu ka hadlaya ninkaan shaarubada goynin oo shaarubada gaabin ya'kud ay macnaha ninkaan goyn baa laga wadaa akdigu waa goynta waa kina qadci wey min shaaribihi shaarubada qofkaan goynin falaysa mina ay falaysa bidariiqatina dariiqadayadii iyo aadaabtii islaamka wuu khilaafay ninkaasi marka macsi buu ku dhacay laakin ma kabiira allahu aclam xadiidka ku xiga wa can ibni cumar radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi khaalifu lmajuusa war majuusta waa kuwii dabka caabudi jiray khilaafa oo maxaan ku khilaafnaa wafiru llixa war garka daaya oo waxa weeye iska daaya ha weynaadee wa axfu shawaariba shawaaribtana gaabiya oo jara muttafaqun caleyh haddaba marka xadiidkii hore iyo xadiidkan marka la isku fasiro waxaa ka soo baxaysa waajib oo ah in shaarubadana la gaabiyo garkana la daayo haddii marka waajibkii nebigu uu amray ay saa tahay haddii qofkii uu khilaafo marka oo shaarubadii daysto siday dadku maanta sameeyaan garkana xiiro faqad khaalafa amra nabiy sala allahu calayh wasalam qofka amarka khilaafana wuxuu ku dhacay macsiya macsiyadaasi marka ilaa heerkay gaarsiisan tahay ma kabaa'ir ba mise waxa weeye waa sakaa'ir wallahu aclam oo waxa weeye waciid ku soo arooray hadda inuu qofkaasi naar ku gelayo waxa weeye ma garanayo marka amarka nebiga oo la khilaafo umaa maaragtay ugu weyn oo waxa weye maratay qofkii u saa ku noqonayo marka waa axaadiista muxtamilka ah axaadiistani uu baabka u keenay inay suurtagal tahay inay kabiiro noqoto hadduu qofku atashabuh bilkufaar kusii daro oo gaaladii isku shabaho jeclaysto garxiirkoodana taasina waa kasii duwanta waa kasii daran tahay xadiidka ku xigo wuxuu yihi wa qaala alxasanu lbasriy xasan lbasri ayaa waxau yihi waa taabici waa min aimati الtaabiciin qaala cumar radia allahu canhu cumar ibn khadaab baa wuxuu yihi laqad hamamtu waxaan ku hamiyey oo aan ku fekeray an abcasa inaan diro rijaalan rag ilaa haadihi alamsaar magaalooyinkaan u kala diro iyo jihooyinka dadku degan yihiin fayanduruu ay eegaan kullu man lam yaxuja qof walba oo aan soo xajiyin inay fiiriyaan xaalkiisa ay min almuslimiin macnaha faman kaanat lahu jidda qofkii awood u leh inuu soo xajiyo ee xoola haysta walam yaxuja aan soo xajiyin fayadribuu calayhim aljizyata ay ku waajibiyaan jizyo jizyadu waxa weeye waa lacagta laga qaado dadka ahlu dimada la yidhaahdo oo nin ninka gaalka ah oo waddanka ku nool markuu waddankiisii hadduu joogo islaam baa la leeyahay waa dadka ahlu kitaabka ah hadduu yidhaahdo ma islaamayo diintaydii nasaaradan haysanaya dadka islaamkaana waa ku dhex noolaanaya waxaa la leeyahay sanad walba waxaa bixinaysaa intaasoo lacaga oo waxa weye jizya la yidhahda ma hum bimuslimiin ma hum bimuslimiin buu yihi cumar ibn khadaab radi allahu canhu rawaahu saciid ibn mansuur fi sunanihi atarkan cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayuu ka sugnaaday waana athar saxiixa oo waxa weye ma waa athar munqadica ayuu leeyahay sida ibn kathir ay soo guuriyeen oo waxa weye qaar waxa le wa munqadi lakin waa mashhuur waa athar mashhuura oo waxa weye maaragtay laga wariyo cumar ibn khadaab wuxuu marka keenayaa qofka xajka sideeda xajku waa waajib qof walba oo muslima waa ku waajib walilahi cala annaasi xiju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila laakin waa qofka awood u leh qofkii marka awood u leh oo aan soo xajiyin oo faraha ka qaada oo waxa weye tahaawunka la yimaada waxaa dhici karta markaa in uu ku dhaco dembi weyn laakiin waxa weye maaragtay xajku inuu qofkii saas uu dib ugu dhigtay hadduunan inkirin gaalnimo ma keenayo oo muslimnimadii ka bixi mayo marka hadduu istixlaal la yimaado oo yidhaahdo aniga xajku waajib iguma aha kaasi kabiile iska daaya waa mukhrij can ilmilla waa gaalnimo waadixa laakiin hadduu mar islaamnimadii qiran yahay oo waxa weeye xajkii waajibnimadiisii qiran yahay qofkiina muslim yahay uu xajkiina leeyahay aniga xajku waa igu waajib laakiin insha allahu tabaaraka watacala waa soo xajin doona mar hadduu saa leeyahay oo uunan inkirin waajibnimadii qofkaasi lama gaalaysiinayo mana odhanayno waa gaal waa la sugaya waayo sababtu waxa weeye xajku waajibnimadiisu waxa weeye waa cumrigaaga hal mar qofkii qofkii cumrigiisa ilaahay hadduu gaarsiiyo oo hal mara oo waxa weye xilligii uu markaa jaanis u helo waxa markaa lama odhanayo qofkii waa gaaloobaya kabiiru ku dhacayna ma odhan karno laakiin waxaa habboon qofku inuu u degdego waayo xilli aad dhiman doontid ma ogid hadduu qofku markuu isagoo aan soo xajiyin uu dhinto awoodna ulahaa uu dib u dhigayna waxaa markaas khatara inuu ku dhaco kabiira min alkabaa'ir insha allahu tabaaraka watacaala marka halkaa ayaan ku joojinaynaa waxaa dhiman marka xoogaa qeyb kale dersi kale aan ka dhigaynaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabbi idno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin